Dhammaan adduunyada waliba saameyn weyn ku yeelataya isbeddelka cimilada oo maalinba maalinta ku dambeyta ka sii darayta welina bulshada adduunka iyo wadana dadaalo ka eedan wal ku oobashada dhimista heerkulka siyaadahaya ee wadida aafooyinka dabiiciga ah. Isbeddelka cimilada geega ma bilaabana balse adduunka ayaa hadda ka baraarugay habbaato tan iyo markii iyo dunida markaas ka tillaabsatay horumarka dhinaca warshado. Haddaba Soomaaliya oo ku mid ah wadamada koraya amaba lankuweerawa adduunka saddexaad oo dadshayoyinga tabcata iyo weliba xoola dhaqata yaa markiiba taabatay saameynta isbeddelka cimilada. Dad badan oo deganaya xaafado magaalada Baydhabo yaa idoosho daadad galeen kureedna ku qaxeen waliba iyo nagadeena xaafadoogii meel bii degeen ah. Hano ku mid ah dadka bogtaale ee dareemiyay saameynta roobka iyo weliba isbeddelka cimilada oo la hadlay Arladi Radio yaa aan ka warbiyay xaaladii nololeeda.
ministeeda waad araghaytan ummado meel waad iskala saadinta jikadka ayn araghaytan dhibaato wa kubada siyo dadku may fadayaan dadku gargaar bani aadama fadayaan ilaahay ku rajeeyaan ee bacda ma qaban ee dhalmaanyo ku haysan yeerka ma qaban iyo wada qulqulahay raashinka ma qaban ummato may fadayaan hay'ado samafalka gargaar bani aadama aan fidayaan la eega ilaahay ha ku qaada ilaahay je iyo sababtiyo la keena wasiirka maarooyinka masiibooyinka iyo ilo dawladda koonfur galbeed abdisiis maxamed xasan lafta garan aweyni ilaa heer federaal hasan sheekh maamusay aragaana fadeeru arnu arnu ka baahayo ee soomaaliya ka baahay sida kun hays noono dhabe meel galno ka faragsno cuntadii ka aan ya waashana marasano may fadaana gargaar ilaahay lagu fadataas laakiin bani aadamnimada ani oo may fadaana nin gargaaro sanyeerka alhamdulillah raashinka
abwaan mukhtaar sheekh aadan dalmar oo ku hadalaya doorka iyo abwaanada iyo kileynga wacyigelinta bulshada dhibaatooyinka ku dhalada kora isbeddelka cimilada iyo weliba roobabka daadadka wadadana abwaanka maxamed xaji maxamed taraf wuxuu kusoo biyey heesaaki deegaan faylahaantiis duryey uburkee daynaanga karoonye walaagaasoo dhan daagsatada iyo dadka iyo duunyadaba intoo badanba ma dareerayaan oo dhulkaas deen oo daboolan weliba sheenay markuun in isahaada dhul dugaal eh arasan eh oo walkastaba reeba markuun wacyigelinta eedan fara badan oo doorkaana ka eedan iyo jaraan waana soobine aadan cabdulaahi isaaqa weliba waa agaasimaha wasaaradda deegaanka iyo weliba isbeddelka cimilada koonfur galbeed soomaaliya agaasima ayaa weliba isu ku hadalaya saameynta isbeddelka cimilada iyo weliba sida markaasi lankugaasha mado kora nin laweela cabdifaaci biimareeno oo lankakeeda biyo socdhibaatamadiyo ku dhalta storage ama lan helan oo biikeedin ama lan hela soo marka saafi fog waaya saasay ti on baahan bareemo korteegas badan eedamin oo dowladda iyo hay-ado haddaba ka shaqon layin inshallah ilahina maynu ku rajeeya intiisada hadda qorshaa ka socda ka dhammaan doonaa waana effective waa dhihi doona xaljar iyo meelabaisu si fududlan xali doona laakiin hadda tan amigu ahaa dhibaata hadisunaakaankii weli tabare ah sida dadka is caawiyaan iyo qofba qofka kale weliisu xoga ishaayla wadaaga soomaaliya oo aan la hayna dowlad xoog badan iyo hay-ado madax bannaan oo dhaqdhaqaago walkuqobashada arrimaha deegaanka yaa weliba obsolo ku qabe in sida la saadaaliyahaya culumta sayniska inyo jaranga roobaba dabeelo wadadana laka aragaha ifaaladye magaalooyinka haansho oo ku qubadana roobabka daadadka wadadan dad iyo weliba duunyina markaasi iyo saameeyana